بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله maanta maalmihii weynaa oo taariikhiga ahaa ee soomaaliya waayahan dambaba soo marayay ka mid tahay maanta waxaa xafiiskii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya la wareegay madaxweyne maxamed abdullaahi farmaajo xil wareejintiina muxuu ahay stebskeeday ka mid tahay waxaan rabaa marka inaan dadka soomaaliyeed guud ahaan qaybaha kala duwana bulshada hay-adaha kala duwan dowladda dhammaan inaan ugu mahad celiyo afartii sano lasoo dhaafay sidii wanaagsanayd ee dalkan uga soo shaqeeyeen ee waxqabadka weyn ee maanta aan ku naaloonaynaa ee sababay waxa maanta dhacaya eventiga maanta dhacayahay inuu dhaco sabab u ahaa dadkii ka soo shaqeeyo dhan ama dowladda dhexe ha joogaan ama maamul goboleedyada iyo dalka qaybihiisa kala duwan ha joogaane aad iyo aad ayaan rabaa inaan ugu mahad celiyo oo aan idhaahdo shaqada aad soo qabateen oo wanaagsanayd ayaa sababtay maanta meeshaan wanaagsan inaan soo gaadho marka taas dadka soomaaliyeed iyo hay-adaha dowladda ee kala duwan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadaba leh ma haddaasaan u jeedina dadka soomaaliyeed guud ahaanna hawshaana waa hawl laga soo wada qayb qaatay waa ku mahadsan yihiin sidoo kale waxaan rabaa inaan fursaddan uga faaso u mahad celiyo beesha caalamka ayaduna afartii sana aan soo joognay xafiiskayga iyo dowladda soomaaliya aan madaxweynaha waa intaba si wanaagsan ula soo shaqeeyey soo saaciday soo garab taagnaay muxuu ahaay maanta noo suurtogeliyey inaan meeshaan soo gaarno nugu kaalmeey ayaguna waxaan rabaa inaan mahad celiyo si khaasa waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo dalalka ciidamada amisom u soo diray soomaaliya ee wiilashooda iyo gabdhahooda dhiiggooda soomaaliya ku baxay qaar ku dhinteen qaar ku curyaameen carruur badani ku agoontowday oo dalalkoodii maanta jooga welina qaarkood u taagan yihiin in ay soomaaliya ka sii saacidaan sidii ay lugaheeda ugu istaagi laheyd waxaan leeyahay ayaguna aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaan leeyahay madaxweyne soo dhowaaw howsha allah kuu fududayo khayr badan iyo guulaan kuu rajeynaya aad iyo aad
bismi illaahi raxmaani raxiim waxaan marka hore rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynihii hore sida habsamido leh tiimkiisa shaqaalihiisa ay ula shaqeeyeen tiimkayga transitionka iyo sida habsamido leh eedee xilwareejinta ay u dhacday waa maalin taariikhi ah oo ummadda soomaaliyeed iyo caalamka meel kasta ay arkayaan sida aan isugu wareejinayno nidaamka iyo dowladnimada runtii waa maalin taariikhi ah waxaan rabaa inaan u mahad celiyo shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan ugu bishaareynayaa dowladdani waa dowlad shacab idinkaa iska leh idinkaan dib idinkugu soo celinaynaa waxaan idinka codsanaynaa inaad la shaqaysaan dowladdan oo aad gacan siisaan idinkaa iska leh waxaan idinka rabaa inaad nagala shaqaysaan hadday noqoto canshuur aruurinta iyo dhaqaalaha hadday noqoto nabadgelyada inaa ilaashataan ayaa la doonayaa dowladdan ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu naga dulqaado colaadda iyo abaarahana haysta ilaahayna annoqonno aan u noqonno aan iswada cafinno kulligeen dad waalaan wada nahay kulligeen waxbaa naga hallaabay laakiin aan u qaadanna hadda inaan hurdadii ka kacnay waan isweydiinno xaggee joogtaan wakhti fiican ayaa soo socda waan wada shaqaynaynaa waxaan rabaa inaan u mahad celiyo beesha caalamka iyagana runtii gacan weyn ka geystay inay dowladdan meesha ay joogtay ay soo ay soo gaarto amisom iyagu naftigooda hawl badan bay meeshaan ka qabteen waxay ka difaaceen maxaan ku dhahda dhibaatooyinka iyo dagaalada joogtada ah garab ay ku siiyeen dowladda inay sidaas noqoto oo ay shaqayso waa ku mahadsan yihiin kulli maxaan ku dhahdaa dowladaha ciidamada ciidamadu halkan ay joogaan waana wada shaqayn doonnaa hadduu ilaah yidhaahdo ilaa aan ciidamadeenna dhisanno kadibna iyagoo de waalaheenna oo taariikh waddankan geystay ama taariikh ku leh inay guryahooda ku noqdaan hadduu ilaah yidhaahdo waa inaan u mahad celinno shacabka soomaaliyeed waa inuu mahad celiyaan ciidamadaas siisay siiyey naftooda u horay naftooda maxaan ku dhahdaa wax kasta oo dee bani aadan siin karo wax nafta ka weyn ma jirto ugu dambaystii ugu dambaystii xaalad adag ayaan ku jirnaa waddankan labaatan iyo lix labaatan iyo lix sano wuxuu ku jiray dhibaato iyo burbur iyo qax iyo dawlad la-aan ee hal habeen iyo laba habeen iyo shan bilood iyo lix bilood waxba kuma hagaagi karaan waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inay fahmaan intii aan wax burburinaynay ama dhibku dhacayay in la mid ah yaa loo baahan yahay dalkan inuu istaago uu caalamka la tartamo aniga shaksi ahaan ka shaksi ahaan waxaan ballan qaadayaa hadduu ilaah yidhaahdo inaan idiin keeno dowlad aad ku kalsoon tihiin oo magaciina iyo sharafkiina kor u soo qaada oo caalamka la tartanta idinkana waxaan idinka rabaa shacabka caalamka inaad la tartantaan oo aad kula tartantaan inaad nabadgelyada kala shaqaysaan dowladda inaad wixii waajibaadkiina ah aad gacan ku siisaan dowladda waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi